بسم الله والحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dadka bani aadamkaahi waxa ugu ugu qiimaha badan oo ilaashadaan waa diintooda dadka diinta ilaaliya ayagaana ugu qiimo badan dadka ayagaana ugu dhib badan marka diin ilaalintii waxaan ka bilaabaynaa oan isleeyahay usaamana u dhintay insha allah uu shahiiday annaguna aan rajeynayno insha allah من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر markaa taasaan ka bilaabaynaa oo ka bilaabanayso kalimaadka wan wanaagsan oo meeshan ka dhacahaya laba hayo usaama ilaahay subxaana wa tacaala weliba anigu waa ka duwanahay dadka oo waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shahaadadiisa waa mid ahjadaliil bay leedahay oo acuudu billahi min ashaytaan rajiim walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiilillahi amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun farxiina bimaa aataahum allahu min fadli marka maadaamay siduna iyaguna ku faraxsan yihin annaguna ku faraxsan insha allahu tacaala ma gugooyeyna ilaahay waxba laguma gooyo sida meelaha qaarkood aan ku arkaayay laakiin waxa weeyaan ilaahay waa looga rajeeya waa looga rajeeyey nabdullah la insha allah tacaala midda kale waxaa ku baaba-aya maqaalo badan oo qashina oo laga sheegi jiray oo xataa dad wadaada ay ku taasureen oo lihi jiray maaragtay bahalkii maxay ahayd bahalkii muxuu ahaa waa dad rag la sameeyey oo maaragtay rag u shaqeeya waxa qashinka ahay la sheegi jiray a halkaa ku burburaan ta saddexaad waxa weeyaan asagu wixii uu doonahayay markii raggu dhiigooda ay ku daadiyaan mabda'ahay u dhinteen markaasay u faafta oo wax la ogyahaba kalimaadka yagu waxa weeyaan waa mayita buu yidhi sayid qudub ilaa aan maaragtay dhiigayaga aan ku waraabino markay dhiigayaga aan ku waraabinay ay nolol yeerataa buu yidhi oo baxdaa waana runti runtiis marka waxaan rajaynaynaa wixii hadda ragna uga horreeyey maaragtay oo rag badan uga horreeyeen oo rag badan ugu dhinteen haddii casrigan la yidhaahdana ninkii la odhan jiray bahalkii muxuu ahaa cabdulla cabdisaami ay ku soo dhinteen oo raggii haddana tirtiminayo maarata meeshu ku yaalay oo raggiisii ay ay maaragtay kusoo shiideen insha allahu tacaala raggii ka horreeyo saxaabadii kasoo bilaaba ugu weynaa xamza ibn cabdilmutalib sayid shuhadaa oo usoo wada dhinteen waa saas waaye annaguna aan insha allahu tacaala aan doonayno inaan jidkaas aan qaadno marka miisyada hadda maantay waxa weeyaan waa mar waxay ahayd oo ay soo baxay ilaahay ha barakeeye ay qorahayeen xataa rag salafiyiina salafiyiin sheeganaayo salafiyimada anagu waxaan u aqaanaa mawqif walba oo la taagan yahay ninkii salafka ku daydaan ma aan u aqaana aan salafi u aqaano ee nin meel salafi ka ah meelna wax kale ka ah ma u aqaano ana nin meelka salafi ka ah oo masalan alasmaa wa sifaat waa wax fiican waaye oo salafi ka yahay laakiin markii jihaadka la joogo waxa weeyaan ama waa murji ama waa wax kala noqona murjiada waa dad maarta yidhaahda mar haddaan laa ilaha ila allahu idhi wax kale waxba igama dhibahayaan dad yidhaahdo oo macaasida inaysan islaamka waxba u dhibaynin iyo furuudaasi waxaas la layacayo waajibaadka la yacayo inaysan islaamka waxba u dhibaynin rag qabown laakiin haddaysan markaa aysan saas ahayn waxa weeyaan rag baa marka waxay yidhaahdeen magacaa sheeganaya dee waxay qoreen tubo ay leeyihiin haadihi iyo salafiya markaas wuxuu ku qoray wuxuu ku qoray wuxuu yidhi afdalu jihaadi ilyowm tarku jihaad maanta jihaadka ugu fadliga badno waa in jihaadka laga tagay wuxuu ku qoray wuxuu yidhi ninka maanta jihaadaya wuxuu la mid yaho yidhi fallaar naara asagoo halkaasba maha kaga barfiiriinba waktigaas marka oo ay hareeraysay muslimiinta oo dhan dulli dulli oo qof walba ama hays ogaado ama yowsan is ogaani aw taalic u noqday cadowgii lagu soo duulo waddanka qabsana oy taalic u noqotay ayaa raggaan ilaahay maaragtay bahalkii maxay ahayd uu soo saaray caan ha u haado oo laakiin waxa weeyaan hadde rag badan oo arrintana faray maaragtay kana horreeyey kana dambeeyey lana socdo kana kana maaragtay kana garab dagaalamayey ee yihiin nin keliyo far keliyo fool ma dhaqdee kulligoodna insha allah ajirkaasi wala leeyihi biidnillahi tacaala ayaa marka arrintaas weeye arrintaa uu caanka ku noqday caanka ku noqdo waxaa kaloo ugu daran oo ka daran waxa weeyaan nimankaa dee daaquudka la dhihi karo waa daaquut alcasri ee america ee ay ka suuragal tahay inay yidhaahdaan sidii fircoon ana rabbukum alacla meeshii marka ilaahay uu maaragtay nabi muuse ku salliday ayaa ilaahay subxaanahu oo kale yani tashbiihigoosaan iga iga meerxun iga aadin laakiin tashbiihan ahaanan sheegahaya nimankaas dee ninkii yidhi waa hor istaagahaya oo ku furay dagaalkaa weyn oo khatarka ah ku furay yowsanba maarta safsaf ahaanin laakiin dagaalkaa weyn oo khatarkaa ku furay oo u diiday hurdo intii uu joogay haddana aan rajaynayno tii ka badan inay soo jeedaan ay hurdada ay waayaan aan rajeeyin sababta waxa weeye dariiq ku furmay wey marka moogtahay adigoo maalkii maxay ahayd adigoo isweynaysiinaya haddii wiil yar intu kugu soo baxo oo dadkii maaragtay halkaas ka wada dhigay wiil yaroo maaragtay gabaalana kugu soo baxo oo inta qolof kugu taagay dibi kugu dhufto waxa weeyaan khalaas ninkaas waa dhaawacan yahay soo maha waa dhaawacan yahay marka dhaawacaasaa ku yaalla america dhaawacaasaa ku yaalla meesha marka halistaahi marka qofku meel ka dhaakaa dhaawacanto mota duqsiga dhan soo kuu soo urura duqsiga iyo bahalado dhana ku soo urura markaas kadibna waa sahlan tahay in maaragtay bahalkii maxay ahayd dhiiggaagii maaragtay halkaas u ka dhammaado waa dhici kartaa ku dhiibi tiranto dhankaas way dhanka maaragtay baalkii maxay ahayd isagii waa la dilay laakiin waxa weeye ninkii dilay waa dhaawacay dhaawacaasna rag baa dhiibi tiri insha allahu tacaala rag baa dhiibi tiri marka qiimaha uu leeyahay halkaas way anigu mar rabo shaksiyaadka iyo raafraacooda iyo saasuu ku noolay saasuu ku noolaa ma jecli laakiin qiimaha ay leedahay arrintasana waa halkaas wey dagaal wuxuu furay aada iyo aada khatar u ah oo nimankii maaragtay qarniga labadii qarniyooda soo maray adduunka haystay oo ilaahay iskaga dhigaayay oo ayaan dhowey markuu arrintaa bilaabaya fiiri waxaa socotay wax la yidhaahdo alcawlama oo iyo ay boolis boolis alcaalam inay iska dhigaan baa socotay inay iska dhigaan baa socotay warow maaragtay arrintii eebaashii muxuu ahaa soomaaliya oo ayakuna runtii ay qayb ku lahaayeen ay dhaawaca laftiisa qayb ka qaadatay oo maaragtay indha ku shiday waxa weeyaan wax waxa weeyaan wax weyn ah arrintaas maaragtay ay ay gedis ay gedis haddana waa sii socotaa waa sii socotaa waagii wuxuu yidhi waa xusuustaaye wuxuu yidhi amerikaanka dhaqaalahooda waa dhaqaale hasha buu yidhi oo bimacnaa buush waa bahalkii buushka magaciya maaha ee waxa weeyaan bahalkii muxuu ahaa gurigan buushka ah oo kale ka dhisan waxa weeyaan halkaa ka dubiyagu hadda sidiiya ku socotaa run waa socotaa waa socotaa inkastoo haddee bahalkii guri weyn oo dhisan dhisan dhisani uusan hal maalin ku dumaynin laakiin mar haddii la dhaawaco oo gawdana lagu hayo aakhirkiisa waa dumaya sooma aakhirkiisa waa dumaya arrinta marka oo qiimaha ay ku leedahay arrintaa usaama waa arrintaas weeye waa arrintaas weeye rag ka fadli badanna waa jireen oo ka horreeyey rag kalena waa imaan doonaan insha allahu tacaala oo ilaahay maaragtay gacantooda ku dhiibi tiri doono waa waa waa imaan doontaa insha allahu tacaala oo iyaguna fadli qaadan doona insha allah laakiin miftaaxaas oo matalan hadda ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo salaaxudiin alayuubi magaciisa waa taqaaniin cidkaas waa ka insha allah ilaa yawmina haadaa waa ka marhaya laakiin fiiri nin baa ka horreeyey nin baa ka horreeyey la yidhaahdo nuurudiin zayn aa ka horreeyey adeer inuu ahaa baan u malay ninkaasaa aad waxa asalka soo dhisay ninkaasaa soo dhisay asalka ninkaanuna marka waa dhiibi jiray fadligii marka ninkii dhiibi jiraa qaatay soo maaragtay fadligii asagkaasuna waa dhisay oo guriga maaragtay wuxuu keenay maaragtay muxuu ahaa kalabarkiiuu keenay kalabarkiiuu keenay asaguna waa waa dhammaystiray marka ninkii dhammaystiray sida rasuulku sal allahu alayhi wasalam rusushii ka horreysay wuxuu yidhi waxay la mid yihiin guri dhisan oo maaragtay aad u qurux badan oo marka qol dadkii ay dawaafahayaan markaasaa waxaa dhacaysa waxay leeyihiin war gurigan waa qurux badana oo wanaag badana haddii labina yar oo dhagax intow gala ah aa ka dhiman allow yaa intaa ku dara intii baan ahay buu yidhi anigu waan buuxinaya intii baan buuxinayaa buu marka ambiyadii gurigoodii oo kale arrinka mujaahidiintaanu noqonayo saasoo kale waa waa isdhammaystiraaya waa isdhammaystiraaya marka annaga dawrka iyagu marka waana dawrka iyagu waa maxay waxa weeyaan baalkii baashaas bilaabatay oo raggaasu ay meel keeneen dhammaystirkeedii aanaa laka raba dhammaystirkeedii aanaa laka raba dhammaystirkii ma xafladaan ka dhignaa ma kelimad wan wanaagsanaan ka dhignaa mase waxaan ka dhignaa inaan gurigii ay dhaawaceen aan dhiibi jirno haye ma ha aamusteen soo maa ay gurigaas aan duminno waxa weeyaan hebel saas oo ah intaas ilmaha ulaa waxaa naga dergiyey kuwaasaa laga dergiyey marka waa un anigu maaragtay waa la kulma laba goor bahalkii muxuu ahaa runtiina hadeed waa nin ilaahay subxaanau watacaala waxbaa ilaahay u ammaani mahaye laa nuzaki cala allahi axadan in aad u qiimo badan oo mar alla markaad aad kulataanba waxa weye arrintaas ay taargid u tahawa oo garaacay oo ninkoo wax yar ka uriyana ku boorinayo ninkii hadda aan baraarugsanin baraarujinayo warkiisana waa ka darisantihiin hadda waxa weeyaan jaziira idinkaga filan aan umalaynaya waxa weyaan waxba adiga igu dhibimin waxa weeyaan kiiskaas aan dhammaystirin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh ilaahay ha xifdiyo sheekheena noo soo koobay kelimaadkaas muhiimka ah ayna ugu muhiimsanayd hadalkii waxa weeye ameerikaanka waa la dhaawacay ee hala dhammaystiro waa hadal muhiima wa maanta waa weerka muhiimka aan meesha ka qabsanay wa war ninku waa dhaawacan yahay ninka hala dhammaystiro sidaas weye insha allahu tacaala waxaa mu'tamarkaanu uu u samaysan yahana sidaa wey wuxuu u yahay in meesha laysugu yimaado oo la caddeeyo aynu maantay dhaar ku wada maro biidni illaahi tacaala shaqadaas dhammaystirka u baahan inaynu dhammaystirno biidni illahi tacaala ama inaguna aynu waddada ku shahiidno sidii oo kale ujeeddada loo sameeyaba mu'tamarka sidaa wey biidni illahi tacaala hadda insha allahu tacala waxaynu u laxanaynaa dhinaca iyo muhaajiriinta biidni illahi tacaala in badan baad sugayseen baan u malanaya muhaajiriin badan inay hadasho dhinaca iyo muhaajiriintaynu u leexanaynaa waxaynu aadaynaa xanimaa maq badan maqasheen abuu mansuur alamriiki biidni illahi tacaala wayna siin doona kelima ku wajahan america biidni illahi tacaala tafadal
عفوا يتصبر وحير يا عشان قريتهم هذا كما تكلمتم In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. We have gathered here today to rejoice in the fact that our beloved Sheikh has obtained the fate he sought for two decades. Rejoice in this despite our fears. Because we firmly recognize that the Ummah of Muhammad is a nation whose destiny is independent of its leaders, no matter how great. Allah the Exalted said in Surah Al Imran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ Muhammad was nothing more than a messenger, with other messengers coming before him. If he dies or is killed, would you then turn back upon your heels? Whoever turns back upon his heels will not harm Allah in the least, and Allah shall reward those who are grateful. The Muslims have proven time and again
that their pool of talent and leadership will never dry up, and that their blood will never be spilled in vain. After all, the death of Nuruddin Zinki only led to the ascension of Salah- Salahuddin Ayyubi, and the death of Qutb only led to the onslaught of Baybeder. The Prophet, peace be upon him, has informed us, as is reported by Al-Bukhari and Muslim, that لا يزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. There will never cease to be people from my ummah victorious until Allah's affair comes about while they are victorious. In this light, we announce today to America and to the world that Sheikh Osama bin Laden kindled the fire of jihad decades ago. In, in effect, resistance is now of little value. No matter how much anyone seeks to stomp out its flame, the embers will only serve to spread and further ignite the tinder. This indeed is America's dilemma. America's conundrum lies in the fact that its law-abiding narrative, while providing a false shield of legitimacy at times, has essentially tied its hands and rendered it harmless. The outcome of such a paradox is that upholding the law and affirming a nation's sovereignty merely leaves the so-called problems which America wishes to resolve. And interfering